أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiilmada tan ugu dalka roon weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilayaadka banaadir ee shabeellada hoose saraakiil ka tirsanaa murtadiinta ayaa lagu dilay degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay jabhadda oramo ayaa fulisay weerar khasaare culus geystay kaas oo ka dhacay duleedka magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya maamulka islaamiga degmada tiyaglow ee wilaayada baay ayaa dowladdiiniya usoo gebagabaysay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas waa habeenimo khamiisa labaatadii kowda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wiilaayaadka banaadir ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir waxay qarax la beegsadeen bar kontarool ee murtadiinta kaga sugan yihiin agagaarka xarunta maamulka ridada ee degmada kaxda waxaana dhawaaqa qaraxa laga maqlayay xaafadaha degmadaas dhanka kale wilaayada shabeellada hoose howlgal qorshaysan habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan kuwa jawaasiista ee loo yaqaano dharcadka waxayna mujaahidiinta kasoo qalamaysteen mooto uu watay askarigaasi murtadka ah saraakiil ka tirsanaa murtadiinta ayaa lagu dilay degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen abu xasan wararka ka imaanaya degmada dinsoor ee gobolka baay ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka dhacay weerar lagu dilay saraakiil ka tirsanaa maamulka ridada ee koonfur galbeed dilkan ayaa waxaa ka dambeeyey mid ka mid a maleeshiyaadka riddada waxaana la sheegay in laba sargaal uu ku toogtay gudaha saldhigga degmada dinsoor dadka deegaanka ayaa sheegay inay muddo maqlayeen rasaas xooggan oo la isweedaarsanayay taasoo dhex martay maleeshiyaadka lafta gareen iyo askariga weerar ka qaaday ninka dilay saraakiishan ka tirsan maamulka riddada ee koonfur galbeed ayay warar ku sheegayaan in isaga oo dhaawac ah uu isaga baxsaday magaalada xaalad kacsanaan ah ayaa maanta ka taagan magaalada dinsoor kadib dhacdaday xalay ka dhacday saraakiisha maamulka riddada ee degmada ayaana waxaa soo food saartay cabsi ay ka qabaan maleeshiyaadkooda ma aha markii ugu horreysay oo askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada uu fuliyo weerar noocan oo kale ah oo uu ku dilay saraakiishiisa askarta riddada ayaana toogta saraakiishooda haddii ay soo kala dhexgalaan muran mararka qaarna waxaaba dhacda in falkanba ay fuliyaan iyaga oo cabsan mahadsanid abu xasaan jabhadda oramo ayaa fulisay weerar khasaare culus geystay kaas oo ka dhacay duleedka magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya warkaasi waxaa inoo haya yaasir maxmed jabhadda xoreynta oramada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a ayaa lagu soo waramayaa inay weerar geystay khasaare xooggan ay ku qaadeen magaalada saluuda oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta caasimadda adisababa ee dalka itoobiya ilawareedyo ayaa sheegaya in weerarkaani uu dhacay arbacadii lasoo dhaafay laguna dilay madaxii magaalada saluuda waxa uuna weerarkaani kusoo aadayaa xili lagu jiro qabanqaabada shirmadaxeedka soddoniyo sideedaad ee midooda afrika oo sabtidii ka furmay magaalada adis ababa weerarka ayaa intaasi ku daraya in mas-uulkaasi oo magaciisa lagu sheegay abiy warkow lala dilay rag ka tirsan ilaalidiisa iyo weliba saraakiil kale inkastoo tirada ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin kooxda o l a ayaa war ay ku baahisay baraha bulshada ku sheegtay in iyagu ay fuliyeen weerarkani ka dhacay saluuda kuna dileen mas-uul sare oo xabsiga barwaaqa sooranka ee abiy axmed ugu magacownaa degmadaasi iyo taliyihii nabad sugidda ee degmada iyo xubno kale oo la socday sidoo kale jabhadda awale waxay ku sheegtay bayaankana ay soo saartay inay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka degmadaasi jabhadda xoreynta oramada ayaa sidoo kale war saxaafadeedkani ku shaacisay inay weerar ragoolcelis ah ku qaadeen deegaanka harsii ee gobolka oromada isla markii uu dhacay weerarka saluuda dowladda saliibiyadda ah ee xabashida itoobiya ayay wararku tibaaxayaan inay qaratay in dad ka tirsan maamulkooda ay fududeeyeen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka ay ka fuliyeen jabhadda ole ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda federaalka ah ee xabashida itoobiya iyo weliba maamulka gobolka oromada oo ku aadan weerarkani magaalada saluuda iyo dhacdooyin kale oo dhowaan ka dhacay gobolkaasi jabhadda ole ayaa si weyn uga howlgasha inta badan gobolka oromada waxaana lala xiriirinayaa kumanaan shacab ah oo ka tirsan qoobiyadda amxaarada oo lagu laayay dhulka miyiga ah iyadoo sidoo kale la sheegay in kooxdu ay ku lug leedahay afdubyo bahsan oo soo noqnoqday oo inta badan laga qaato madax furasho mahadsanid yaasir maamulka islaamiga degmada tiyoglow ee wilaayada baay ayaa dowladiinya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinayaa cabdiqani maxamed dowradan oo socotay muddo toddobaad ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad laba boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka hurwan leh ee hoostaga degmada tiyoglow dowradaha intii ay socotay waxay dadka deegaanka ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad waxweyn ay ka faa'iideen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowradaha ayaana ka waramayaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahiyaa mahadle shukrilaan iidin ururiingalahre dowladii toddoba maalmood hurwaanla ku socoti eed iyo eed una farax iyo cajaa'ib le un ku gaadani kaalanta koowaada dadkii haniinqalgaali dadkii niinsheeni ajar allah ku siiya uma alxamdulilah yoo ilaahiyaan ka mahadsan yoo ka mahadsan lankii niinkooyini juhdi i dadaal badan yaa niinbii ilaahiyaa mahadle usun ajar allah ku sii kunuun haani walku gaadadeen allah noowaal kalimada koowaad meela eedna niinkula harbiyaay unuuna ku qaldagna qalwubta hayti qalwubta qaldano jirida le walii sheenaas adduunya aakhara walii ka sheenaas eedana niinkula harbi walniin sheegi wali ilaahay gaabtiis lakamutuysidaa walniin sheegi wali ilaahay ajar dadku siiya qalwubada fayleen walniin sheegi lankii niin sheegi ilaahay ajar ku sii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdishe maasha allah se la sheegalay doorii todobaad ahniin socod alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan kolley se wanaagsan un iyoonaytay insheeg aad balaantaan iyo magaalkaanoob alxamdulilah se wanaagsan waa laku qaadani maasha allah ilaahay haniin kab kolley dadkii niinsheenan ilaahay khayr hasi mayba aan rajaysanaa weli intii sananiinku tabne ilaa soonkan soddonshiina haatana niila jar saasa id galbuga aan anjeeli masaajidkan iyo dadkaanoob alxamdulilah iyada aan ka nuurni ilaahay aan ka mahadsan dadka inaan jaran ilaahay kulle sinida jula khar ilaahay aan weel sidoo kale malaaqa deegaankaasi ayaa dhankiisa kalimad ka jeediyey xafladda gabagabada dowladda waxaana dadka deegaanka kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan ayna sii siyaadsadaan isagoona sidoo kale u mahad celiyey maamulka islaamiga ah akhyaaray kolley lankii ooman biimadiisu hanshabshii ka waraabo eedinku dherige hadigeeka mayla rooge waktigi cilmiga manataada tanka galel raayaala rooga lankii badaraang le hadigeeka may ku faa'iidaysada kore cilmagan hadigeeka manataada tanka gali war hadla rooga jaray sidii hayti meelilan linka bahaay wal isla ogi meeliila kubalaay asaasiyaadkii linka bahaay naftar jemeel dhiirir dadku jartii iyoonay dadkii haddana geeka mayl roog asaasiyaadkii iyo ilmigii oo manatadda tanka galay lan dadku baradoona luwaaysinyi marka hee huji dadka nagada ilmagan kan e maylanaaha eed eedaye faraxadan maha kooba maasiye nka faraxsanla dooridan oo maasha allahu ehoo dadka bilaan imigalbaas kula qiib galan dadkii ha qalgaaliyey masgantan sheeni halajeeladii ummatiyo ani diinshow waliyo ilaahay fahamsi yoona walku fahamsiyan dadkii ku dambeeyan horta ilaahay miisaanjo akhiryoon hanka kaba dadka yoona liinka weerey uli anaan liinka sheegne samahabaleeka kooyan gololiyo fadsan ilaahay hansiyaadii maylana wali bardeegna ilaahay manaafacaad yo hasi wali deeren haddana markan dad gobsaday si siyaadsaday ilaahin dineb ka dhagaman allahi ka waala maylana akhyaaray hal faa'iidaysadooy anti laka baashalo liis warsado laka xasala beedkii ilaahayaa dhisnaana nin yaala wala laka dadaalaw nagadan ilaahay wadadiis marka barnaamijkaas ayaa adduunyana laka deere aakhirana laka deere dowraadka ceenkan ah ayaa inta badan waxa ay u qabtaan maamulada wilaayada islaamiga ah ee bakool dadka reer miyiga ah kuwaas oo muddooyinkii dambe dadaallo dheeraad ah lagu bixinayay si ay u fahmaan towxiidka iyo cilmiga ay rabbigooda ku caabudi lahaayeen mahadsaned cabdiqani guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus caawa waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu